الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore farxad waxaynoo ah inaynu halkan isugu nimaadno dugsigan magaalada sheekh ku yaalee sare iyada oo kolley dee waxa lay dadku meel lama wada joogaan warna iskuma seegane aanu idinka war hayno oo waxaa ka mid tihiin dadkaanu tirsanayno dhallinyarada soo koraysa rag iyo dumarba waddankana wax u soo baranaysa raggaa iyo dumarkaa xaalkoodu halku maraya waxbarashadoodu tayaday leedahay aqoontooda iyo dhaqankooda diinigii wacankee in laydinka war laayahay hamoodine meesha waa laydinku ilaashanaya dhallinyaroy wiilal iyo gabdhaba taasina waa ta keentay masaafadaa dheer ee laba boqol iyo siyaado kiilooyah intaannu ka soo kallahno inaannu halkan idinku soo booqanno oo aanu idin danaynayno idinkuna waana danaynaysaan baylata insha allah intaa marka laga yimaado waxaa haysataan oo aan baraarujin lahaa marka hore mudanna inaad ku mahadnaqdaan nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka bani aadamkii haddii uu dareemo nicmada alleh way u sugantaa waanu ka faa'idaystaa fursadda nicmada hadduu qofku dareemi waayo waxaa laga yaabaa mar aan waa tala maraad garan weyda iyo maraad gaadhi weyda baa layihi taladu waxay qiimo badantay inaad ka faa'idaysato maalinta aad gaadhi karayso laakiin haddii aad talada garato maalin aanad gaadhi karayn qiimo kuuma yeelato maanta wax badan baa isugu kiin qoofalan ama aan idhaahda isugu kiin hagaagsan ta u horraysa weeyaane waxa aa ku nooshihiin dalkiinnii ma ihdin dad qaxoontiyahoo waddamada debadda jooga da'yarta noociinnan oo kale ah ee waddamada debadaha ku nool xagaagii markaannu soo marayno noor america iyo yurub iyo waxaa runtii aan mararka qaarkood la soo fadhiistaa lodkiinnan oo kale fii xuduud alcishriin wiilal iyo gabdhaba waxaan ka naxaa lodkiinnaasoo kale oo inamiya hablabadii intay isu yimaadaan muxaadaro aan u jeedinaya marka laydhaha waa loo turjumayaa horta intaan wax kaleba la ysla gaadhin wiilashan iyo gabdhahan meesha soo fadhiya dhegaystayaashan qaaliga ah sheekha of soomaaligaad ku hadlayso waxbaba kama fahmayaan ama kii norway baa loogu turjumayaa ama dhanish baa loogu turjumayaa luqaday garanayaan baa loogu turjumayaa af soomaali ma yaqaanaan bal waayo qofka soomaaliga intiinaa leegan soomaali garanayn goodha markuu halkan ku soo noqdo muxuu noqonayaa dadkiisiisa siday isu fahmi karayaan taasi horta inaad halkan ku nooshihiin oo cis iyo sharafna ku leedihiin oo la idinku karaamaynayo dowlad iyo shacbi mucallim iyo waalid iyo bulshada horta waa fursada haysataan dadka halkaa debadaha joogee ku nool ee da'yartee lodkiinnaasa diiqad badan iyo dhibaata ayaa ka haysata marka ay waxbarashada mustawahan oo kale leefalkiinaa marka ay soo gaadhaan dhibaataa kala kulanta ummadaha ay la joogaanna qaar badani waxay isku dayaan in waxbarashadaa sekondariga lagu reebo si aanu ardaygu jaamacadba u gaadhinba si hadhow uu noqdo mid meelaha kubadda ciyaara ama heesa oo araggiisa iyo muuqaalkiisa loogu raaxaysto oo isagu maskaxda aan uga raaxaysanin taasi horta waa midh weeye midhka labaada dhallinyaro ay u baahan inaad dareentaan fursaddaa maanta waa laga yaabaa hadalkaan idin leeyahay sannado badan kadib haddaad sii noolaataan inaad xusuusataane waa ajka aad maraysaan marxaladdii dahabiga ahayd baa maraysa qofku marxalado badan buu cimrigiisu marayaa marxaladdan aad ku jirtaan xuduudda dhallinyaronimada labaatan ilaa soddon ilaa dhowr iyo soddon waa wakhtiga qofka maskaxdiisuna ay firaashka tahay soona jeedo caafimaadkiisu uu wanaagsan yahay tamar badan uu hayo lahu daaqaat yuriid an yufajiraha tamar badan buu hayaa ayuu doonayo qofku inuu qarxiyo waxaa laga yaabaa markaad magaalada kusii socoto inay isugu kaa mid tahay inaad kadlayso iyo inaad socoto soo maaha mararka qaarkood aan yar guclayna baa laga yaabaa inaad tidhaahdaan siduu idinku sahlan yahay orodku marka marxaladdaa dhallinyaranimaduna waa mid qiimaheeda leh oo ha dhowto marka a dee odayowdaan ama da'du isbaddesho inaad dib u dareentaan baa laga yaabaa sidii ninkii shaacirkaa yihi alaa layta shabaaba yacuudu yowman fa ukhbirahu bima facala almashiibu yaa soo celiya dhallinyaranimadii aan uga warrabo waxay ciradu igu samayseen waxaa intaba ka sii horeeya inaad tihiin ummad islaama oo ilaahay aanu gaalo ka dhigin ou islaam ka dhigay oo diin iyo iimaan leh oo garanaya waxay halkan u yimaadeen ifka halkan maxaynuu nimid halkan maxaynuu nimid waxaynuu nimid inaynu xaqiijinno addoonnimada aynu ilaahay addoomma u nahay si aynu abaalmarin wanaagsan aakhiro u helno aqoonta maadiga ee baranaysaan waxaa la doonayaa inay iimaankaaga u adeegto aqoonta maadigeed baranayso culumta kala duwan waa inay iimaankaaga u adeegtaa waa inay sidaad ummadda iimaankeeda u kabcin lahayd u adeegto ilaahay baa wuxuu ihi wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin afalaa yu'minuun waxa aanu ka dhignay shay walba noloshiisii waxa asal u noqday biyo biyo ayaa noloshii asal u ah markaasaa ilaahay waxau idhi afalaa yu'minuun oo miyaana iimaan yeelanayn waxaa laga fahmayaa marka bayolojka diraasaynaysaan iyo aqoontii maadiga ahaydee nolosha insaanka ka warramaysay waa lagama maarmaan inaad iimaan ka kasbato cilmiga aad diraasaynaysa iyo nolosha insaanka cajaa'ibta kaala kulmaya ilaa waxaa la yahay waa acjab min acjabi maa fi lkown qofka bani aadamka iyo habu abuurkiisa iyo habka uu jirhkiisu u shaqeeyay habku ilaahay u abuuray waxyaabaha kownkanaynu ku noolnahay ugu layaa badan weeye ee ugu cajaa'ibsan marka ay khubarada cilmiga insaanka diraaseeya ka warramayaan sidaa daraaddeed labadaasaa ilahay isku lifaaqay aqoontii maadiga haydeed aad eegayso iyo iimaankii oo la doonaya inaad ka kasbato idan markaa waxbarashadiinnu iyo waxbarashada aa fiilkaa ku dhex jirtaan waa saa aayaddu ay tilmaamayso waa mid iimaan laga kasbanayo marka inaynu dad mu'miniina noqonnay oo ilaahay iimaan uu ku galladay taana ilaahay baynuugu mahadnaqaynaa waxaynu leenahay alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah nicmo ilaahay ummaduu siiyana waa ta ugu weyn waxaa iyaduna runtii nicmooyinka aan la fudaydsan karayna in nabadgelyo ilaahay uuna siiyo waddankeenniina waa kus nool dadkeennii haysanna diinteenniina haysanna inaynu amnina hello waxaa garanaya dadkii qaxayay ama dadka maanta meelo la qaxay oo soomaaliya oo idinka dhegaysanaya waxaa laga yaabaa halka dugsi waxbarasho ku jirtaan meelaha qaarkood waxaa dadka loogu baaqaa dhallinyarada da'diinnan inay tababar un galaan dugsi tababar galaan oo dabeetana dee cidda lala dagaalamayaana ay noqoto un dad kaleoo ka soo horjeedo isla ummadiya idan markaa taasina nabadgelyada inaa hesheen oo aydaan qaxayn oo aydaan warwarayn iyadana ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa ta madarka iyo nicmada roobkana waa la idhsateen soomaha abaartii waa ka baxdeen indhihiinna way doogsadeen soomaha dhallinyaro taasina runtii waa midh iyaduna aydaan fudaydsan karayn ha odhanina maxaa noo daaqaya geeliyo adhiga daaqaya soo idinku ma lihidin waa kuwii aad dawaynayseen waa kuwii dadka caanaha aynu ka cabaynay marka iyadana nicmadana ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa waxaynu leenahay daalika fadlullaahi yuutiihi man yashaa wallahu dulfadli cadiim dhallinyaro idinkoo aad iyo aad u mahadsan waxay idiin soo yar uraya laydhii fasaxa baan filaya soo ma idhaahdo neecawdii fasaxa ayaa soo yar udgoon oo soo uraysa idan markaa mowduucaygan maanta waxa aan ku doortay ama horaha looga hadlo ama yaan laga hadline haddii laga hadlayna dee wuxuunay noqonaysaa wixii hore oo la idiinsii akido haddii aan laga hadlinna dee waxay noqonaysaa baraarujin wanaagsane oo waxaa la yidhaha wixii laga hadlo mar hadduu diin yahay ku celcelintiisu waa khayrun maa taqarara takarara baa la ydhaha maa taqarara maa takarara taqarara wixii soo noqnoqdaa wuu sugmaa baa laydhaha marka haddii khayrka lagugu celceliyo wuu sugmaya idan mowduucan waxaan ku doortay mar haddaad sii socotaan waalidkii aa u tegayseen sidaa ula farxi lahaydeen iyo dadkii acyaantahaa ee mas-uulka idinka ahaa ee idin garab gale idinku saaciday inaad goobahan waxbarashada aa wax ku barataan dadkii idinla dadaalay waalidkii iyo acyaantii bal xaqa ay leeyihin siiba labada waalid xaqooda sooma mudna in laga hadlo dhallinyaro labadii waalid xaqooda bal adigoo xambaarsan miisaanka diintu ay u yeeshay xaqooda iyo macaanka la noolaanshahooda uu leeyahay iyo samafalkoodu ajriga uu leeyahy adigoo xambaarsan inaad u tagto oo aad markaa hooyo iyo aabbo madaxa ka dhunkan karto taa waxaan rajaynayaa marka kalgacalkaa ula tagtaan kii idinku abaabulayna inuu ajriga qayb yeelanayo soo ma idhaahdo saasaan rajaynaynaa kii aan waalid lahayn ee waalidkiisu uu ka horreeyey ama uu dhintay isagana sida uugu samafalayana way noogu jirtaa qorshaha ka aan waalidba lahayn ama aan waalidba hayninna isagana waa jirayaa waa waa dhacaysaaye waxaynu leenahay dadka aad la nooshahay ee kuu samafalaya hadday yihiin mucallim iyo haddii ay yihiin madax iyo haddii ay yihiin qaarku korinaya kuwaasunbaa kaalintii waalidka koogu jira soo maaha kuwaasunbaa kaalintii waalidka qof walba cidda aqoon iyo iimaan iyo diin iyo dunyo ku kobcinaysa kaasaa kaalintii waalidka ugu jira idan markaa waalidka xaqiisa ayaynu xoogaa ka odhan doonnaa iyadoo uu yahay mowduuc aad u ballaadhan waxyaabahaynu ku doorannay waxaa ka mid a marka had iyo jeer fitnadu ay dhacday aakhiru samaanka la gaadho waxyaabaha dadku uu ka tegayo ama uu fudaydsanayaabuu ku jiraa waalidka xaqiisu in badan baa la dayici doonaa dhallinyarada laga yaabaaba mararka qaarkood wiilal iyo gabdhaba inay iyagiina waalid isu dhigaan waalidkiina uu carruur isu dhigo waa macnaha lagu fasiro wa an talida alamatu rabbataha astaamaha aakhiru samaanka soo maydaan arag xadiidka arbiciinka kumaydaan arag an talida alamatu addoontiibaa waxay dhali doontaa addoontii ilaahay abuuray ilaan dumarku waa addoommihii ilaahay ayaa waxay dhalaysaa rabbataha sayidkeedii bay dhalaysaa mid iyada sayid u ah oo waxaa dhici doonta aakhiru samaanka inantu inay hooyo dirato hooyo dharka ii maydh hooyo ii soo kari laydinka rajayn maayo sidaas halkii hooyadu inanta diri jirtay ayaa aakhiru zamaanka waxa dhacaysa inay inantu hooyo diran karto hadduu qofku is odhan lahaa labada waalid intii ay dhinteenee ifka ka tegeen malaa xaqoodii wuu kaa hadhay oo adugu qof iska keliyahoo iska sukaabaa tahay hadduu odhan lahaa maya iyagoo ifka ka tegay waa laga yaabaa qaarkiin inay agoon odhan mayna iyo rajaye oo dee dad waaweyn baa tino qofka goorma agoon la yidhaahdaa markuu intee la eg yahay yaa intaanu qaangaarin dee laa yutma bacda alxulmi baa laydhaa agoonnima ma jirto intii la qaangaadhay kadib mar hadduu qofku qaangaadho dee agoon lama yidhaahdo iyo rajay toona ila haddii kale kuwa yagan waaweynina agoon iyo rajay baanu sheegan doonaa waxaa la yidhaahdaa agoon qofku marka aanu qaangaadhin idan markaa hadduu qofka aabbihii uu ka hor dhintay hooyadii ka hor dhimatay sida loo samafalkiisa uu noqonayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu yimi nin reer banu salima ayaa u yimi waxau uhi yaa rasuula allah hal baqiya min biri abawaya shay-an abiruhumaa bacda mowtihimaa qaala nacam labadii waalid intii ay dhinteen wax samafala miya igu leeyihin samafalaan u samafala miya igu leeyihin mise samafalkoodii dhinta aba uu iga dhammaaday nebigu wuxuu leey haa samafal bay kugu leeyihin alsalaatu calayhima walistikfaaru lahumaa wainfaadu cahdihima min bacdihima wasilaة الraxm alatii laa tuuصal ila bihima waikraamu sadiiqihima xadiidka xaakim baa wariyey waana saxiix dahabina waa ku waafaqay waa inaad u ducayso ilaahayna dembi dhaaf u weydiiso waa samafalkay kugu leeyihin waa inaad u ducayso ilaahayna dembi dhaaf u weydiiso aayaddu maxay leedahay ilaahay baa wuxuu ina baray sida loogu ducaynayo aayadda ilaahay uu inagula hadlay ummadeennan ee uu inagu baray sida waalidka loogu ducaynaya kelmadda la odhanaya waa maxay kumaa sheegaya ilaahay wuxuu idhi waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiiran waqul waxaad tidhaahdaa qofkii lala hadlayay ubadka ahaayo rabbi ilaahaygiiyow irxamhumaa u naxariiso kamaa rabbayaani sidii ay ii soo barbaariyeen sagiiran anigoo yar eeg hadda kamaa raximaanii sagiiran maaha sidii ay igu naxariisteen anigoo yar maaha laakiin waa kamaa rabbayaani sagiiran waxa lagu aynu waalidka ku xusuusanayna waa maxay waa tarbiyada shay uu waalidku kuu qabto waxa ugu qiimo badan tarbiya wixii aad ku xusuusanayseed ugu naxariisanaysaa waa tarbiyada wanaagsan tarbiya fiican hadduu ku siiyo ilaahay xaqiisii waad bixinaysaa xaqii ummaddana waad bixinaysaa adigoo qurux badanna ummadda dhex joogaysa waqul rabbi irxamumaa kamaa rabbayaani sagiira marka waa in loo duceeyo istikfaartii sujuudda markaad ku jirto ataxiyaadka wakhtiyada ducada la aqbale salaatuleylkuu ka mid yahay waalidkeenna aynu u ducaynayna iyagoo dhintay iyo iyagoo noolba waxa labaad oo ka mida buu nebigu uhi infaadu cahdihimaa min bacdihimaa labada waalid sida loogu samafalayaa waxa weeye intii ay dhinteen ballantoodii baad fulinaysa waalidka waxaa u caado ah lixajeclada ubadka ka qaba wiil iyo gabadhba markuu sii dhimanayo aabba sidaa yeel hooye sidaa yeel kaa waxaasii adigu sidaa waxu baro adigu sidaa u hagaagsanow waxaa ii qabo hebel xidhiidhi dardaaranno waqafkaa ii samee dardaaranuu ka tagaa waalidku marka inaad wada noodkaraysto o wada qorato oo dardaarankiisi aad fuliso wasilatu raximi alatii laa tuusalu ilaa bihima inaad xidhiidhiso qaraabada aan la xidhiidhinayn la'aantood qaraabo waxaa jirta markay noolyihin la xidhiidhiyo waalidka markaa ifka ka tagaanna dee laga yaabo inaanay dhallinyaradu xidhiidhin oo aan la xusuusanin marka waxaad leedahay hooyo aabbo awoowo ayeeyo yay isku xidhnaayeen talow waad waraysanaysaa abtirsiimadiisaaad ogaanaysa cidday ehelka yihiin sokeeyaha iyo cidda ay xidhiidhka leeyihiinoo waalidkuu xidhiidhiyo waxaa ku jira waxyaabaha loogu samafalaya ikraamu sadiiqihima iyo labadii ay dhale labadii ay ciddii ay saaxiibka ahayn labada waalid waalidka ciddii iminka waalid markaynu leenahay waa aabbo iyo hooye iyo awoowe iyo ayeeyo waxa kuwii kaa sarreeyo o dhan edooyinkii habaryari waa wada waalid saaxiibbadii ay lahaayeen ila waad garanaysaa oo aad xidhiidhiso sidaas weeye buu leeyahy samafalka waalidka nebigu calayhi salaatu wasalaam waa saas buu tilmaamaya iyagoo geeriyooda waxyaabaha lagu samafalaya ka mid samafalka waalidku waa kaydaynu dhiganayno haddii aad u samafasho waalidka adigana waa lagu samafalaya soo xeerkaa guur maaha adduunyadu waa xeeruun marka xeerka wanaagsan aad dhigataabay ku xidhan tahay abaalkaaguna nebigu wuxuu ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa biruu aaba'akum tabiruu abnaa'ukum wacifuu tacifa nisaa'ukum u samafala aabbayaashiin iyo hooyooyinkiinu samafala ubadkiinna idiin samafalaya marka aad adigu waalidka u samafasho adigana waa lagu samafalaya haddaad waalidka caaq ku noqoto adigana caaq baa lagu noqonaya ila ilaahay baa isteerinka quluubta haya quluubta isagaa jeedinaya marka aad waalidka u wanaagsanaato adigana waa lagu wanaagsanaana u samafala buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dhowrsoonaada dumarkiinnuna ha dhowrsoonaadeen qofka cafiifka ah ee dhowrsoon rag iyo dumarba xaaraan sino ceeb intaba ka dhowrsoon ilaahay waxyaabaha uu ku abaalmariyaabay ka mid tahay ehelkiisana inuu ilaahay u dhowro soo maah ilaahay baa u dhowraya waa waxyaabaha cuqubadoodu ay soo degdegto qofku haddii uu macsiyad iyo xumaanta caadaysto haddii uu samafalka iyo dhowrsoonaanta ku yahay mid macruufana ilaahaybaa abaalkiisa siiya ooryihiisa hablihiisa walaalihii ehelkii intaba wanaag wuu ka muuqanaya qadiyadda usamafalka labada waalid loo samafalayo waa midhaynu ilaahay ugu tawasulayno camalka saalixa ah ilaahay baa loogu dhawaada loogu dhawaada lagu tawasulaa ma aha arrin ijtimaaciya arrin bulsho oo qura ma aha laakiin waa arrin diin ah waa camal saalixoo ilaahay loogu dhawaado samafalka labada waalid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ka warinaya ibnu cumar baa xadiid saxiix oo tirmidi ku sugan buu ka warinaya ninbaa rasuulka u yimi sala allahu calayhi wasalam faqaala yaa rasuula allah inii asabtu danban cadiiman hal lii min tawba nebi maxamedow dembi weyn baan ku dhacaye towbad miyaan leehay dembi weyn baan ku dhacee towbad ma leehay markaa rasuulku waxa uu leeyahy calayhi salaatu wasalaam su'aalunbuu weydiiyeyoo hal laka min ummin dalaada u fiirsada muu odhanin tabo baad leedahay iyo melihid xaggaa kamuu gelini wuxuu idhi miyaad leedahay hooyo ninkii wuxuu ihi nacam hooyo waan leeyahaa kolkaa rasuulku wuu soo gaabiyo wuxuu ihi fabiraha u samafal hooyo soo melihid u samafal maxaad halkaa ka fahamteen dhalinyaro maxaa laga fahmay dee dembiga waa lagaa dhaafaya haddaad u samafasho soo maaha samafalkii hooyo aad u samafalaysay ayaa dembigii weynaaye aad gashay ilaahay uu kaaga dhaafaya marka towbaddii waxaad ku helaysaa aqbalkeedii samafalkii waalidka siduu nebigu leeyahy waa saas calayhi salaatu wasalaam samafalka waalidku wax sahlan maahe mid walba isagaa ka horaynaya samafalka carruurtana wuu ka horaynayaa samafalka xaaskaagana wuu ka horaynayaa inuu jacayl qaado qofkii xaaskiisii uunu la duulo ama gabadhu ninkeedii ay la duushay israacaan oo idhahdaan innagu inaan wada daalacno waalidkiina wuu gaboobay aan ka tagno maya rasuulka sala allahu calayhi wasalam nin baa u yimi waa tusaalayaal dhacay weeye ninkaa isaga ahi waxa uu leeyahay rasuul allah hooyaday waxa ay ifaraysaa xaaskii unbaa lagu sallidayoo inaan xaaskii furo ayay iga dalbaysaa iga doonaysa maxaan yeelaa rasuulku sala allahu calayh wasalam furna mu odhan ha furina mu odhan laakiin waxa uu yidhi alwaalidu awsatu abwaabi aljanna fain shi'ta faadic dalika albaab aw ixfadhu xadiidka tirmidi baa warinaya waa saxiix waxaan kuu sheegayaa ninow waalidku waa albaabka ugu muhiimsane jannada laga galo albaabada jannada laga galo ka u muhiimsan weeye albaabka ama iska weydaaro oo iska lumi dee ama ku mitidoo ilaasho maxayna odhan karnaa markaa gabadhii ma fur buu yidhi mise ha furin maxaad ku fasiri laheed adigu jawaabta rasuulka sala allahu calayhi wasalam way xigmadaysantay ma odhan karna wuxuu ku yidhi fur dee ma kamay soo yeedhin nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaskiisii ninkan mu odhanin furoo qoyskii iskama horgaynin nebigu ee wuxuu yidhi war waalidku wax weyn weeye xaqiisu waana albaabka laga gala jannada ilaasho ama iska lumi ama ilaasho macnaha waxa weeyaan xaqi xaqii hooyaa ka horaynaya ta orida ee hooyo ha dayicin adigoo oridaada raacaya waba laga yaaba intuu nebigu saaw eegay inuu miisaamu dee inuu hooyadiina sii riixayo yaa xaaskiisiiyo jacaylka uu qabanayo inuu soo yar huuga soo yar surayo soo yar dhawaynayo inuu yaro dareemo dabeetana wuxuu uu busteeyey uu isu muslaxay albaabka jannada ilaasho waalidka ilaasho taasi markaa waxay keenaysaa xaaskiisiina inuu wato hooyadiina wato dabeetana dadka dariiqadu isugu wadi lahaa inuu isagu dego oo uu keeno ila ilaahay maamulkiibuu udhiibayoo waa nine nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka digayaa goynta la goynayo waalidka ama waxa laga helayo xidhiidhinta waalidka ayuu farayaa wuxuu leeyahy ixfad wudda abiik laa taqdachu fa yudfiu allaahu nuurak xadiidka xasan baa lagu tilmaamay waalidka ha goynin si aanu nuurku kaaga bakhtiin waalidka xidhiidhi si nuur ilaahay aad u hesho nuur adduunyada iyo nuur aakhiro labadaba waalidka waxa aynu ku dadaalaynaa dhallinyarayo mar walba inaad ducadiisa hesho oo aanad habaarkiisa guranin inta faraha badan qofka la dhalay iyo qofka wax dhalay iyabaa naxariis badan qofka wax dhalay soomaalidu way ka mahmaheen waxay idhaheen nimaad dhashay kuma dhalin ama gabadhaad dhashay kumay dhalin macnaheedu waa maxay sidaad adigu ugu naxariisanayso isagu kuguma naxariisanayo haddaad samafal kasta samayso kolla naxariistiisa dabiiciga ah ee isagu uu kuu qaba adigu taadu ma gaadhsiisna waxaa ka markhaati kacaya bay leeyihin culamaau tarbiya waalidku markuu ku soo korinayo haddaad bukooto iyo haddii aad saxaro ku sii dayso iyo haddaad kaadi ku sii dayso intaba uu kugu jeceliyay waxaanu weliba jeceliyay inaad sii noolaato adigoo sidaa u ah inaad sii noolaataabuu jeceliyay adiguna waxaa laga yaabaa marka uu kugu bukoodo ee uu gaboobo ama daciifo inuu sii noolaado iyo inuu dhinto iyo maad jecesha dee dad badani waxay idhahdaan odaygiiyo islaantii way ka dhowdaa waan ka ducaysanayaa waan ka ducaysanayaao ilaa inta uu rawaxayuun baan sugayaa weye macnaheedu marka sideebay u sinmi karayaan qofna wuxuu sugayaa noloshaada adna waxaad sugaysaa geeridiisa laba arrin aad u kala tagsan weeye laba arrin aad u kala tagsanoo isberber iman karaynin marka ducadiisaynu urursanaynaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo inagu abaabulaya waalidka ducadiisa iyo dadka waaweyn ee ehelkaa waxau idhi saddex rabbiberigooda iyo ducadooda lama soo celiyo u fiirso saddexdaa horay baa laga aqbalaa ducadooda iyo habaarkoodaba alwaalid walmadluum walmusaafir xadiidku waa xasan darajadiisu midi waa waalidka midna waa qofka laga gardaran yahay midna waa qofka socdaalka ah ee musaafirka ah qofka musaafirka ah ee socdaalka ah habaarkiisa iyo ducadiisuba way kacaan qofka madluumka ah ee laga gardaran yahay isagana habaarkiisa ilaahay wuu aqbalayaa laysa bayna baynahu wa bayna bayna allahi laysa bayna ducaa'ihi wa bayna allahi xijaab ducadiisa iyo ilaahay waxba uma dhexeeyaan horey baa laga aqbalaya habaarkiisa ka saddexaadna waa waalidka waalidkana ducadiisana waa la aqbalaa habaarkiisana waa la aqbalaa soomaalida ka mahmaayana waxay dhahan saddex kaama hadhaana way kugu soo kacaan kuftin jilib kalaam waalid kaba subag ma maqasheen maamahda kuftin jilib way kugu soo kacdaa kaamaha dhoo haddaad jilibka u kufto xubnaha way ka way ka daran tahay oo kolkaad sii gabowda waad ka sii dhutinaysaa un haddaad subag cabto maanta dee dacar socon maysidoo hunqaaci un goordhown buu kugu soo kacayaa galabta kalaamka waalidkuna wuu soo kacaa bay dhah oo muddo dheer kadib ayuunbuu habaarkiisu kugu soo baxaya oo nafsigii xumaa kula kulmaya idan markaa taasi waxay tahy tala siinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa isweydiin leh sideebay u dabiqi jireen dadkii inaga horreeye saalixiinta ahaa nolosha inagu iminka kuma cusbina waa laynooga horreeyey nolosheenna xidigaynu leenahay aynu ku dayanno soo maaha ummad waliba xidigay leedahay rag iyo dumar ay ku dayato dee gaalada waa idinka arkay oo qaarkood dadka yidhaha madaxdii aqoonyahank falaasifay ku daydaan niman faylasuufiya la idhaahdo oo mas ay idhaahdaan maskaxdooday maali jireenoo waxay noo dejiyeen arkaanta qawaaniinta iyo arkaanta ijtimaaciga iyo arkaanta aqoonta ayay noo dejiyeenoo la raaca dadka kale caadiga ahayna niman kale cid kale xidiga ka dhigtaanoo kuwa majaajileeye iyo kuwa heesa iyo kuwa agdarada ayaa waxaasa xidigawa innaga yaa xidigaynoo ah dee nebigii asxaabtii iyo dhaq saalixiintii dadkii waa wanaagsanaaye nolosha caalamka taariikhda fiican dhigay ilan tan wuxuuna warunbaa ka hadha aabbayaasheen iyo ehelkeenni warbaa ka hadha innagana warbaa inaga hadhi doona waari may sida war ha kaa hadho warka wanaagsani dadkii uu ka hadhay ee ilaahayna uu ammaanay ummaddiisuna ammaantay kuwaasaa xidigaynoo ah marka dhaqanka waalidka sida fiicanee quruxda badan ee nebi maxamed uu u dabiqi jiray iyo asxaabtiisu iyo saalixiintu tusaalayaal baynu ka soo qaadanaynaa oo shayga marka laguu sheega ee cid ku dhaqantay oo hirgelisay aad hesho kudayasho fiican baad helaysa nin dhallinyaraaba oo asxaabtii rasuulka ah ayaa ka warbixiyey dhacdo ka sugantay nebiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida iyadoo nebigu xoolo qaybinayuu aad u mashquulsan yahay had iyo jeer marka wax la qaybsanayana dadka dareenkooda u wada kacsan yahay iminka haddii lacag la qaybiyo sidan wacdiga de inaan waxa laga yaaba lagu noqonin sooma idhaa wacdiga qof baa laga yaabaa inuu yaro luloodo hareerahu midyar egeegay laakiin haddii kuyuu loo galo lacag kuuskuusan imanka dee waa la wada hanqal taagaya dadkuna way iska xiisadaysnaanayaan talow may kaa go'i buu odhanaya qofku markuu u sahlan yahay kuyuugaa lagu jiro talow muu kaa go'i doonaa mise waad gaadhi doontaa waxaa la qaybinayo marka iyadoo xiisadaasi jirto oo saxmad badan uu nebigu ku jiro oo dadkii wuxu qaybinayo xoolo ayuunba halkaa ruux dumara ka soo baxday wixii uu hayeyba intuu dhigay go'iisiina dusha uu ka qaaday oo uu goglu u kala bixiyey ayuu islaantii soo dhoweeyey uu ku fadhiisiyey go'iisii waa rasuulki ilaahay sala allahu calayhi wasalam waan yaabay buu idhi oo dadkii baan weydiiyey waxaan ku idhi war islaantan uu nebigu u kacaa fadhiistay ee uu sidan cajiibkaa u soo dhoweeyey maxay ahayd markaa waxaa laygu idhi innahaa xaliima asacdiya waa islaantii jaqsiisa ee xaliimatu sacdiya la odhan jiray waa maqasheen soomaa taariikhdiiyo siiradaa ku dhigateen radia allahu canha wa ardaaha eeg nebi ha ahaado khalqigii ilaahayba ha ugu fadli badnaadee haddana iyada muxuu u yahay dee nebigeediina wuu yahay rasuulkeediina wuu yahay inankeediina wuu yahay oo adhaxdana way ku qaaday ibteedana way jaqsiisay dhabteedana way ku fadhiisiisay dee markaa xaq bay u yeelatay inuu go'a u dhigo saa taasaa waxay keentay inuu go'eedii go'iisii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ku fadhiisato iyada oo uu isaguna soo dhoweeyey marka halkaa waxaad ka arkaysa dee waxaa laga yaabaa iminka qof madaxweyne ah haddii islaan soo korisa ay timaaddo inuu kursi unu dhigo oo laga yaabo aanu sidaasoo kale dee u gelin baa dhici karaysa brotokolaadka isagoo ilaalinaya iyo nidaamka madaxweyne madaxweynayaashu ay leeyihiin laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaasuu yeelay waa wa waa waxaynu ku dayanayno wey tii dhashay maaha waa tii jaqsiisay oo dabcan la mid noqotay uun tii dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid kalaa ka sugmo imaamu muslim saxiixiisa uu ku warinayo xabaashii hooyadii buu soo booqday xabaashii hooyadii ayuu soo booqday fa bakaa wa abkaa markaasuu ooyey dadkii la joogayna nebigu waa ka ilmaysiiyey calayhi salaatu wasalaam kolkaasaa waxau idhi ista'dantu an astakfira laha falam yu'dan wasta'dantu an azuura qabraha fa udina lii ilaahay waxaan weydiistay inaan dembidhaaf u weydiiyo hooyaday la ima fasixin sababtu wax kastaba ha ahaato waxaase la ii fasaxay inaan xabaasheeda soo boodo xabaasheeda inaan soo boodo markaasuu ka dul ooyaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa laga yaabaa innagana dee iyadoo dhimatay iska daayo in lala khushuuco hooyadiioo lala ooyo iyada oo bukootay inay dee iskaba yar tahayba aqwaasha markaa dhaqanka nebigu sidaasuu ahaa calayhi salaatu wasalaam waxaynu u soo noqonaynaa dadkii saalixiinta ahaa waalidkooda say ula dhaqmi jireen daa'uus imaamka la odhan jiray wuxua imaam weyn oo a'immada cilmiga badnaa ee cilmiga xadiidka caanka ku ahaa ayuu ahaa waxa uu leeyahay saddex weynayntoodu waxay ka mid tahay sunnaha nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam min asunnati an tuwaqira arbacan afar inaad weynaysaa waa diin ma aha arrin bulsho oo keliya waa arrin diin ah alcaalim wadushayba wsulطaan waalwaalid qofka aqoonta diineed leh ee caalimka ah qofka caalimka ah ee ambiyada dhexalkoodii xambaarsan in la weyneeyo waxa ay ka mid tahay diinta weynaynteeda dhallinyaray dhegaysta waayo qofkani isaguba ummadda uu weyneeyey kol hadduu iftiinna u sido ammaanadiina u xambaarsan yahay ammaanadiina gaadhsiinayo dadka qulubtoodu waraabinaya iftiinna wuu horseedaya iftiin u baxaya buu yahay marka kaa in la weyneeyaa waa diinta weynaynteedii waxa labaad oo sunnaha weynayntiisa ka mida qofka cirada leh dhalinyaro qofka cirada leh qofka cirada leh ee halkii waalidka kugu jira isagana dee weynayntiisu sunnaha weynayntiisa ka midta waa muslimku waxyaabaha u dheeriya ummadaha kale ummadaha kale qofka galoobe gaboobey waa lasii riixaaunoo waxba laga yaabaa in la idhaahdo cimrigiisibuu soo dhammaysta irbad ha lagu mudo ha laga qadimo oo kow ha laga siiyo ama dawrat lmusiniin meelaha lagu xanaaneeyo dadka waaweyn ha la iska dhigo in la idhaahdo oo aan laba soo booqanin meelaha lagu qufulo odaygiiyo islaanti laakiin qof wal oo ka soo horbaxo muslimiba mid ciraloo ka weyn macallinkiisa ha ahaado waalidkiisa ha ahaado ummaddiisa ha ahaado wuxuu ku weynaynayaa mar hadduu islaam ku ciraystay wuu weynaynayaa ka saddexaadna asulbaan waa qofka madaxda ah qofka madaxdaa isaga ixtiraamka la ixtiraamayo waa sunnaha weynaynteeda iyo waalidka waalidka weynayntiisa afartaa arrimood buu leeya imaamkaasi waxa ay ka mid tahay weynayntiisu in la weyneeyaa sunnaha weynayntiisay ka mid tahay waxa uu leeyahy isaguna imaamkii la odhan jiray xasanulbasr ayaa la su-aalo waxaa layihi samafalkii waalidka qur-aankiibaa sheegay oo xadiidkiibaa sheegay oo aad baa loo dhiiriyay lala kala baydhi waa bal waxaad noo sheegtaa samafalkan waalidku nooca uu yahay inaad dhagaysataanba habboon samafalka waalidku xasanulbasri waa taabici jaliila oo cilmi iyo cibaadaba caan ku ahaa bal noo sheeg baa layidhi markaa waxau idhi an tabdula lahumaa maa tamlik wa an tutiicahumaa fii ma amaraaka bih ila an yakuuna macsiya samafalka waalidka waxaan ku soo ururin karayaa buu leeyahy waxa aad leedahay oo dhan inaad u dhiibto waxa ay ku amraan oo dhanna inaad fuliso ilaa inuu dembi yahay mooyaane xoolahaad leedahay ha ka xigtaysanin arrinkay kuu soo jeediyaanna ha diidin hooyo iyo aabbo iyo waalidkii guud ahaanba ilaa inuu dembi yahay mooyaane oo dembiga madaxna lagama yeelo waalidna lagama yeelo sawj iyo sawjo midna lagama yeelo waa dembi oo de ilaahay wixii lagu caaseeyo cid laguma adeeco qofka muslimka saasuu ku qanacsan yahi waaya marka haddaad xoola leedahay dee ummadaha kale waxaa laga yaabaa inaad aragto nin madaxoo taajira oo maalqabeenoo isagu fooq seexanaya odaygii u aabba ahaana wuxuu yidhi dee mushahar kambanigu ha kuu qoree gaydhkiibar noqo halkaasuun dee ilaaliyo qalwadaa yar ee laga soo galo albaabka halka waad arkaysaa ummadaha maaragtay ee aan islaamka ahayn dabeetana kani muxuu ahaa ka meesha kambanigale buu aabba u yahay odayguna halkaasuu waashmaan ka yahayoo salarigiisa yar intaasuu isaguna ku qaataa dabeedna wuxuu leey de aabba waan shaqaystee shaqaysta maxaynu isleenahy warkiisu intaasu kusoo ururaya xasanubasrina waxa uu ku leeyahy waxaad xoola leeday waalidkaa ka xigtaysanin halkaa ku bixi waaye aabbo hoay hooyo xoolahaagaysiiyo iska soo wareeji waayaha hooyo ninbaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yimid oo wuxuu yidhi dee odaygii aabbaha wixii aan aduun lahaabaaba igu haystaaba markuu nebigu arkay ninkii siduu yara kakan yahay baa wuxuu ihi anta wa maaluka liabiig adiga iyo xoolahaagaba aabbahabaa idin leh xoolahaagoo qura maaha adiga iyo xoolahaba xoolahaad sheegaysaba aabbaa idin leh waayo sababtii adifkan ku timidba isagaaba ahaa isagu ahaayoo hooyo uurkeedii iyo tagooggii aabbaad soo martay ninkii halkaasuu ka baxo dee uu dhaqaajiyey muxuu odhan dee marka xasanubasir saasuu tilmaamayaa wuxuu leeyahay wixii aad leeda waa inuu yeeshaa wixii ay ku amraanna waa inaad adeecdaa waayahay waayahay waayahay waayahay waayahaydaa ducada lagu urursadaa laakiin fara fiiqfiiqa iyo inuu qofkii faraha taagu idhaahdo odayow qaylada badan iyo islaanyo qaylada badan hana wareerin waxaasunbaad sheegtaa wuu asaasaqay wuu ka dhacay arrimaha laga yaaba inay dhallinyaradu yidhaahdaan arrimaha aan wanaagsanayn weeye ee iska ilaalinaysaan laydinka fili maayo insha allah waaya dhaqankii wanaagsanaa aynu ku daynaynay baynu weydna abi hurayra hooyadii nin aad ugu samafal badan buu ahaa guri buu seexan jiray iyana guri bay seexan jirtay gurigeeduu yimaadaa markuu u samafal u shaqeeyaabuu ka laabtaa albaabku isa soo taagaa markuu kasii ambabaxayaba isagoo sagootiyaya wuxuu leeyahay assalaamu calaykum yaa ummaah waraxmat ullaahi wabarakaatu wuu salaamayaa hooyo hooyoy naxariis iyo nabadgelya dushaada ha ahaato kolkaase iyaduna salaamaysaao waxay leedahay wa calayka waraxmatullaahi wabarakaatu iyaduna way u celinaysa wuxuu leeyahay raxmatullaahi raximak illaah kamaa rabbaytanii sagiiran sidaad ii barbaadhisay hooyo anigoo yar ilaahay ha kuu naxariisto fataquulu raximaka allaahu kamaa rabbaytanii kabiira iyaduna way u ducaynaysaa waxay leedahay hooyo sidii aad iigu naxariisatay aniga oo weyn aniga oo weyn saaad iigu naxariisatay ilaahay ha kugu naxariisto erayadaasaa la isdhaafsanaya qur-aankii baa la dabiqaya oo waaqica laga fulinaya waqul rabbi irxamuumaa kamaa rabbayaani sagiira cabdilaahi ibnu cumar kacbaduu dawaafayaa ninbaa ku soo baxay hooyadii xambaarsan dee kawa w wax laga yaaba intay gabowday inuu rifan iyo lisan ku dhacay oo ay maratay yaraatay yaraatay dabeetana wuu xambaaray waa wakhtiga laga yaaba in la idhaahda raggu yidhaahdaan innaga inan uun u dira hooyadu inay heshaabaa wanaagsan inan barbaariso oo inaga hayso oo maaragtay saas isagu laakiin hooyadiibu xambaarsay xanjeerku u jiiday anjeer wuu anjeer wuu xambaaray kolkaa ibnu cumaroo soo eegayo arkaa wuxuu uhi ka waran dee hooyo samafalkeedii ma dhammeeye waa anigan intoon xambaaray kacbadii ilaahay la dawaafaye ha ka yaabin buuri fooshii ay foolanaysayna maa tidhaahdi naxdinay kaa naxdayna maa tidhaahdi waxa kale iska dhaafo qur-aanka kariimkaahi meeluhu hoosta ka xariiqay bay ka mid tahay hooyo iyo dhibaatooyinkay la soo martay wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaanan maxaa ku xiga xamalatu ummuhu kurhan wa wadacatu kurhan wa xamluhu wa fisaaluhu alaaثuuna shahra labadii waalid waxaanu amarnay inuu bani aadamkii u samafalo hooyaa si gaara loo qabtay markaa loo calaamadiyey xamalatu ummuhu kurhan iyadoo kadeedan bay caloosha ku qaaday wa wadacatu kurhan waxay umushay iyadoo kadeedan umushiina kadeed bay kala kulantay wa xamluhu wa fisaaluhu alaaثuuna shahran soddon bilood bay uurkana ku siday adhaxdana ku siday ibtana ka jaqsiinaysay waa soddon bilood waa imisa sano laba sano iyo badh ayay caloosha ayuu ka lushay oo uu ka laalaaday uurkeeda iyo oogadeeda ayuu ku noolaa marna uurkeedu ku noolaa oo had iyo jeer da idinka ku dhigtay cilmiga cilmi alajinna cilmiga caafimaadka iyo uurjiifka dee inta nuxurka ah wixii tamar ahee soo gala ayuu ka nuugayaa oo ilmuhu ka jaqayaa halkaasuu hawadii ku qaadanaya halkaasuu saxaradii iyo kaadidii iyo maladii ku sii daynayaa uurkeedu ku noolaa oogadeedu ku noolaa ibteedu ku noolaa ilaa ilkuhu u soo baxayeen ilka buurbuuran oo uu wax ku raabsado laba sano iyo badh markuu marayo ilka u soo baxeen ee bani aadamkaa uu ku darmu labadii addin isku taagu gurguurashadii ka baxay ilaa intaa hooyu ku noolaa marka qur-aanku halkaasu calaamadiyey dee xaggeed samafalkeeda ku gaadhaysaa buu werigaa in yarunbaad adigu yaro xambaarsanayd aad yaro warwareegtay kacbada ee xaggeed samafalkeeda ku gaadhaysaa buuli ha ku kadsoomin buu leeyahy nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dardaaran buu bixiyey cumar binu khadaab buu la dardaarmay qiimaha samafalka waalidku uu leeyahy dhallinyaroy ayaa uu sheegayaa wuxuu idhi cumarow qarniga taabiciinta la ydhaahdo ee qarniga asxaabta ku xiga waxaa u fadli badan nin uweys la ydhaahdo uweys alqarani ayaa u fadli badan ninkaa isagii calaamadahaasuu leeyahay halkaa baryar buu ku leeyahay sidaa iyo sidaa weeye wuxuu leeyahay hooyo uu u samafalo xabad waalida hooyo uu u samafalaa buu leeyahay ninkaa marka aad la kulanto ka ducayso cumar binu khadaab ilays buu ku raadin jiray wuu baadi dooni jiray beri danbuu soo helay ninkii waysalqarani wuxuu baadi doonaba wuu soo helay dabeedna waa kii war ilaahay dembi dhaaf war waana lagu kaa ballamiye ilaahay dembi dhaaf noo weydii hana dhaafine sababta uu ku mutaystay ammaantaa waxaa ka mid ahaa in uu u samafalayay hooyadii waana taa uu nebigu sii sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaa culimmada qaarkood ay tilmaameen sababtuu nebi maxamedba u gaari waayey inay ahayd samafalka hooyadii oo ka diiqadoonaysa inuu ka tago weli waxaynu wadnaa taariikhdii wanaagsaneed ay lahaayeen dadkii xidigaha inoo ahaa aynu kaga daynaynay baabkan kahma simaamka la idhaahdo wuxuu a'imadii cilmiga xadiidka caanka ku ahaa iyo fiqiga iyo laga qaadan jira wax hooyadii buu samafali jiray oo aqalkuu la seexan jiray oo dharkuu u maydhi jiro oo jidhkuu u maydhi jiro dadaal badan buu u samayn jiray dabeetana isagoo gurigii la jooga ninkaa imaamkii caalimkee sheekhaay hooyadii wakhtigii la seexanayaba hangara leh hangaralaa ma taqaanin yaa mise dabaqallooc baad doonaysaan dabaqallooc baalka yare saa dabada usoo qalloociye ee sunta badan ku sita dabada ayaa aqalkii daf soo yidhioo god yaroo halkeera ayuu daf yidhi meelihii islaantu ay seexanaysay agteedu god yar buu daf yidhi wuu arkayoo markii uu sii gelayay buu gacanta ka daba dafsiyo uu ku soo dhigay hangaralle meel sii gelaya ama ma sii gelaya ma ku dhegi lahay dhab buu soo siiyey baalkii wuu bururiyeyba ila waa ka itaalka yare isna wuu ka gaadhsiiyo dabadiisii yarayd buu ku naabay oo waa qaniinay dabeedna intuu bururiyo halkaa kusoo tuuro waxa le war maxaa dhacay dee intuu hooyo caawa qaniinila aniga hay qaniina buul bilah calaykum bal ka warrama caawuu soo hindiwaasayaayo intuu soo guuro galaabuu islaanta qaniinayaa markay seexata buuli markaa dee waxaan ka gaadhsiinaya intaanu booraanta kusii libdhin ayaan ka gaadhsiinaya marka lexejeclada uu hooyadii ku qabo u qabo ayaa ninkaa imaamka ahi bahalkaa iyo suntiisaba uu bareeray waxaa jira isaguna imaam la odhan jiray maxamed ibnu kandir oo caalim ahaa muxadisiintiibuu caanka ahaa weeye wuxuu ka saaxiibadiibu subaxii la sheekaysanayaa wuxuu ihi xalay aniga iyo walaalkay camar baa hooye u soo jeednay oo heegankaanuu lahayn laakiin isagu wuu jibooday oo salaad buu iska galay camar walaalkii camar aniguna islaanta ayaan cagaha u duugduugayay neerfayaashaasaa xanuunayao cagahaan u tuutuujinayay waxaanse ku rajayn waxaan rajaynayaa camalkan waday inuu ka khayr badan yahay camalka isaguu waday isagu salaad buu ilaahay u tukanayay aniguna islaantan u samafalayay waxaan ku rajo weynahay markaan labadaa isu miisaamay kaygu inuu ka fadli badan yahay kiisa waayo ka hooye waa maxay ma sunnaa mise waa waajib islaantaa bugtee lala dadaalayo ee buusbuusanta ee la duugayaa waxa weeyaan waa waajib in iyadii waajibkaa in la fuliyo ayaa ka fadli badan sunnaha waxaynu ka digaynaa intaasi waa samafalkii iyo cuquuqii inuu qofku caaq noqdo inagoo soo ururin doona wakhtiga caaqnimadu waa samafalkaa aynu soo sharaxno laga tago samafalkii islaamku wuu dhiiriyey caaqnimadana wuu ka digay oo marka khayr lagu faro waxa laga digaa sharka khayrkaasood ka tagtaa balaayada ay leedahay ayaa la baraarujinayaa وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا سورة الكهف أياد واحد كأخري كريسا نبي موسى خضر وضع صعلا خضر بائنا ير كوك قسي كرتا كشري تبدنا نبي موسى وحول الله وار المها يرى أن قان قارين أما سابق أم حاد كوكش وعنانت مركي دنبو فسيري وحول ورميت كذي دنبو هايو mustaqbalkiisa alla noo sii sheegayo caaq buu ahaa caaquna ma istaahila inuu ifka joogo idan markaa waa in kow lagaga siiya la xukumay buu qur-aanka kariimkaa ilaahay wuxuu eede wuxuu tilmaamay ubadka laba ka mid ah oo midna samafal buu ku ammaanay midna u caaqnimuu ku eedeeyey qur-aanku aayaadkii aynu soo akhriyaynay suurat laxqaaf waxa ilaahay uu tilmaamay xataa idaa balaqa ashuddahu wa balaqa arbaciina sanatan qaala rabbi awsicnii ilaa akhir aaya kii samafalayda halkaa ilaahay uu ku ammaanay wuxuu eedeeyey kii caaq ahaa waladii qaala liwaalidayhi maxaa ku xiga uffin lakumaa atacidaanini an ukhraja waqad khalat ilquruunu min qablii uffin lakumaa bal ka warran isagana ka hooye iyo aabba ku yihi uf baa laydin yidhi uf waa maxay waa kelmad loo isticmaalo goorma wax aad uraya ama qurumaysanaysaa marka uu jiro sidaa imika ay ku tahay qur-aanku maynu inaguna u isticmaala uf baa lagu yidhi waa qofaad nacday weeye marka ka isaguna labadii waali diintii ku diiday ee dadnimadii ku diiday uf ku yidhi bal kaa isagana ka warran cadaabkiisaa qur-aanku uu ka sheekeeyey dee axaadiidtu aad bay u badan tahay iyo aayaadku imaa yabluqanna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin hadduu midi agtaada ku weynaado labadii waalid ama labaduba agtaada ay ku waaweynaadaan ufa ku odhanin maxaa loo yidhi wakhtigaa dee waalidku markuu jamjam arrinkiisu iska yah hooye iyo aababa uu iska xoog badan uu iska shaqaysanaya dee kuma baahna laakiin wakhtiga uu ku baahi badan yahay waa wakhtiga aayaddu ay sheegtay uu gaboobo waa wakhtiga qofka loo dhalay wakhtiga qofkan shayddaanku uu ku shaqaysanaya caqliga lahayn waa wakhtiga uu isku dayo inuu ka yaro durko oo cid kale uu ku riixo waalidka axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu uhi alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir dad yowma idiin sheegaa dunuubta u waaweyn haa wuxuu ku daray cuquuqu lwaalidayn labada waalid oo caaq lagu noqdo waxa uu ibnu cumar warinaya xadiid saxiix ilaahay baa xadiidulqudsiga xadiidkaa saxiixa ah waxa uu tilmaamayaa siduu dadka ilaahay ula dhaqmayo qiyaamaha saddex ilaahay qiyaamaha ma eego alcaaq walmutarajila waddayuuth ilaahay raalli kama noqdo ma eego waa u cadhaysan yahay qiyaamaha waa maalin aynu u baahan nahay addoonka inuu ilaahay qaabilo iyada oo ilaahay uu subxaana wa tacaala soo dhowaynayo oo in naxariisyeeduu ku eegayo maalinka qiyaamaha saddexdaa waa la firdhiyo waa la fogeeyey waa caaqi kii caaq ahaa waa kaynu ka warramayna iminka halkaasuu mar hadduu waalidkii u samafali waa ilaahayna u samafali maayo rag iyo dumar mid kasta aado ka labaadna waxa weeye almutarajila gabadhii ninka isu egeysiisay dee ninkii gabadha isu egeysiiyeyna waa la mid oo dadka qaar baa caqli daciifa oo caqligooda uu marooraayoo jinsiga kale ka soo horjeeda jeclaada idan markaa kaasina ma gelayo janno ilaahayna raalli kamaaha iyo qofka dayuudka laydhaa dayuudku waa qofka ehelkiisa kala raalliga ah xumaanta taasina waxay tilmaamaysaa cuqubada uu leeyahy qofkii caaq ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid a wuxuu fulayay mimbarkiisa saddex jeer buu aamin yidhi saddexdii jeer ee uu aamin yidhi baa la weydiiyey maxaa dhacay wuxuu ihi malaggaa habaaray cidoo saddexda saddexda qof ee uu habaarayda aamiin baan mid waxa weeye qofka ramadaan ay u soo gashay ee aan soomin alla ha halaago aamiin baani qofka qofka kalena waxa weeye qofka agtayda la igu soo qaaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam salluu cala rasuul rasuulka ku salliya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baa agtiisa lagu soo qaaday kumuu salliin ilaa waa bakhayle maxaad u tari lahayd nebiga miyaad difaaci lahayd cadowgaad ka difaaci lahayd haddaad sala allahu calayhi wasalam odhan weydo qofka saddexaadna alcaaq alladii adraka waalidayhi cinda alkibar labadii waalidoo waaweyn qofka intuu soo gaadhay u naxariisan waayey kaasna allaha halaago aamiin baan anuganayhi waxaynu soo qaadi lahayn siday ula jaan qaadi jireen madaxdii saalixiinta ahae waan wanaagsanaa qofka loogu tilmaamee lagu soo eedeeyo inuu caaq yahay qisaa jirta nin la odhan jiray baadiis ibnu jabuus ayaa waxa uu ahaa madaxdiibuu ka mid ahaa muslimiinta soo maray hooyadii baa ka soo ashkatootayoo ninkii badho saabkaay bay u soo ashkatoota waxay leedahay dee inankii caaq buu ugu noqday inankaa loo yeedha buuioo waa la soo eedeeyo arrinkiibaa ku caddaadayoo dabeedna inuu dilaa buu isu diyaariyey ardee ka daabay tidhi dilkumaan odhanine inanka sida kale unu edbi baanku idhi qaar khaarajiya buuhi hala dila buuhi aniga ma waxaad imooddee mucallin mucallinkaa oo xedbiye de anigu mucallin maan ahay ninkii saaxibulmaxkama maxkamadda ah mujrimiinta kala gaabinaya baan ahay buui ninkii halkaasaa lagu khaarajiyey waa dembi wuxuu ahaa dil lagu mutaysan jiray berigaa hore cabda tubru rayaax nin la odhan jiray baa jiray sida siyaaru aclaami nubala uu dahabi kusoo naqilayo ninkaasi waali buu ahaa madaxdii iyo badhasaabadiibuu ka mid ahaa hooyadii waxay usoo cabatay ruux dumara waxay ka cabanaysaa inankeedii waaya colkiibuu horkacayoo wuxuu uhi bal ninkana hooyadii ay ka cabatay inkaartu ku dhacday mujtamaceenna haddaynu rajo kama sugayne balaan ninkii u tagno dhexda markii lasii socdo ayaa layihi hadda ninkani mar haddii qofkaba kiiskaa lagu soo eedeeyo caaqulwaalid inuu yahy kawnbuu kaga siiyaa ma sidaasaa hooy way fikirtay islaanti ilaa waa waalide waalidku weligaaba xumo haddana naxariistiisii waa halkeeda way u fikirtayoo markii dhexda lasii marayo ayaa waxay tidhi ninkii aan ka cabanayo waa ninkan mid waashimaan kaniisadkaabay u dhiibtay way u tilmaantay inankaygii aan ka cabanayo waa inan waxay tihi muslimna ha ku jahaynine kan gaalka ah ku jahee dabeetana waxay tihi kii aan hooye ka cabanayay waa inan waa ninkan soo dallaca buuli ninkii baa la soo dallacay waa la soo qaaday la edbiyey kadibna waxaa uu madaxa u saaray islaantii suuqa intuu keenay buuhi xambaar islaanta waa nin meel iska joogay ku jahaysa islaantiibuu tunka ku qaaday isagoo suuqa la wareejinayo laleeya waa caaqulwaalid oo la fadeexadaynayo ayaa uu ashmaankan kaniisadda nin yaqaanay baa ku soo baxo war maxaa dhacay buuhi arrinkiibuu dabeedna u sheego wuxuu ninkii doonaya ninkii bilaa hooye ah ee doonaya in hooye loo sameeyo cabdatu bnu rayaax uu tag buuli isaga hooye kuu samaynay dee kol hadduu labadan aan islahaynba isa saaray dee ninkii bilaa hooye ahw ninkaasunu tag buuli ninkaasaa hooye kuu samayn doonee macnaha wuxuu uga jeedaa waar mabuu hubsaninee ninkii cadhadii ka haysay caaqa ahaa islaanta warkeedii unbuu maqlayoo mushkiladiina halkaasay la martay oo inuu ninkaa miskiinka halkaa iska joogay lagu xadgudbo ayaa ay keentay aad iyo aad bay u badan yihiin tusaalayaasha iyo waxa laga odhan karaya baabkan laakiin wuxuunan baraarujin lahaa uun samafalka waalidku inuu yahay runtii midaan soo dhaxaynin ee ubadka aad dhaqso uga helayso wiilal iyo gabdho qof waliba wuxuu diyaariyey inuu hooyo noqdayo inuu aabba noqdo idan marka idinkoo istareexsan marka aad tagtaan aqoontiina fasax ka qaatay waxay idinla gudban dee inaad nusuustaa iyo daliilada tabiqdaan dadka waalidkana waalidkana ixtiraamtaan iyo dadka waaweyn labadaba way ku sugnayd kelmadeenna aad iyo aad baa u mahadsantihiin inta kale su-aalaha idinuga faa'idaysane wakhtiga hadhay